bismi illaahi araxmaani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka madasha falaqaydta iyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya waxaanu maanta nasiib u helnay inaanu waraysi ka qaadno injineer idris xasan faarax oo ku sugan dalka finland idris kusoo dhawow madasha lixdanka waa dhawa aad baa umahadsanta adigoo aad iyo aad u mahadsan in marka hore warbixin yaroo kooban ma ma naga sii kartaa sooyaalkaaga taarikheed bismillah dabcan de warmintayda kooban ma raba inaan wax badan ku dheeraado anigu soomaaliya waxay ugu dambeysay dawladdiiyo jirtay waxaan ahay sarkaal hab caafimaad baan wadanka oga soo baxay kadibna waxaan maaragtay degay wadanka finland oo ilaa lix iyo labaatan sana aan ku sugnahay waxbarashadeydii waxaan ahaa waagii hore sarkaal baan ahaa kadibna waxaan halkan ka diyaariyey engineeria information technology marka hadda waan shaqeeyaa maxaan ku rahdaa mashruuc ku saabsan waxbarashada wadanka finland ayaan waxaan ka ahay oo urur uu leeyahay hay-ad ay leedahay ayaan waxaan ka ahay manager intaas way ku filan taha umalina waa hagaag idris aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaad ka soo baxday dalkan kun sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii waa berigii soomaalidu ee finland aadi jirtay marka adigu arrin caafimaad baa usoo baxday ma ahayn maanan soo goosanin kamaanan soo goosanin qarankii soomaaliya maya sagaashankii baan kasoo tegay kama soo goosan si sharci ah ayaan usoo baxay oo la iigu soo diray wax badan baa isbedelay dalka soomaaliya ilaa waktigii aad kasoo tagtay iyo ilaa haddeer xaalada uu ku jiro marna ma ku noqotay dalkii wax badan baan ku noqday in badan baan ku noqday muqdisho waa tegey gobolka gedo iyo iyo adugu labadaas meelood baan tegey muddo badan haddana waxaan moogahay bil iyo bar baan moogahay hadda gobolka gedo waa hagaag arrintaasaaba nagu filan ba haddaabad muqdisho iyo gedo tagtay meel ku dhiban ma jirto adoo mahadsan idris maxay kula tahay qabaqaabada siyaasadan labada kun iyo lix iyo tobanka ee dalku uu geli rabo iyo xaalada siyaasadeed siiba adoo adoo ka eegaya dhinacyo bismillah runtii waxa weeye siyaasadan soomaaliya ka socoto nimanka international communitygu ay horboodayaan waxa weeye bataatanbo boqolkiiba boqol bay fashil tahay lagamana rajaynahayo haba yaraatee wax maaragtay ummadda soomaaliyeed maslaxadu waa inay ka timaado waxa weeye waa shimbiro iyo heesa ninkii u haystay anigu shaksiyan ma doonahayo soomaaliya jaga kama doonahayo lacagna kama doonahayo bal lacagtayda iyo waktigaygaan ku bixiyaa mana doonahayo maaragtay international communityga nimankan aan u bixiyey beesha shaydaan aan u bixiyey inaan wax weji ah ka samaysto ayadoo uu daadanahayo dhiiggii ummadda soomaaliyeed la cabahayo dhiiggii ummadda soomaaliyeed hadafka ugu weyne meeshaan joogo waxa weye dad soomaalida dadka soomaalida ayaa horta boqol kiiba boqol wax ka khaldan yihiin maxaa yeelay dadka soomaalida ayagaa loo baahan yahay waddankooda inay maaragtay gacanta ku dhigaan masaaliixdiisa hadday tahay dad ahaan hadday tahay dal ahaan hadday nabadgelyo tahay hadday dhaqaalo tahay hadday difaac tahay inay ayagu gacanta ku dhigaan ayay ahayd marka international communityga nimanka la yidhaahdo ma haystaan dad soomaaliyeed oo u damqanaya dalka dadka iyo dalka soomaaliya oo doonahayo danka soomaalida ilaalinahayo oo maaragtay la xisaabtama ma jirto marka waxay iska noqotay arrin hal dhinaca ayaguna waxa weeye awood umale inay dadka soomaaliya ka shaqeeyaan sababtaa qofku wuxuu ka shaqayn karaa sideed saacadood buu shaqayn karaa waxayna ka shaqayn karaan danta dowladahan faraha badan ayaa qolo walbaba dawladdii ay ka socotay international community waa dawlada isu tegey ayay danahooda ka ilaalinayaan soomaaliya marka danta ugu weyn oo ka ilaalinayaan waxa weeye inaanay soomaaliya noqon meel argagixisada hoy u ah marka ayagu halkaasay ka duulayaan laakiin ummadda soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed wax haba yaraatee maaragtay u taagan oo soomaali ah ma jirto dhibkuna ugu weyna halkaasu maraya xaaladii gobolka gedo iyo duqeymihii gardarada ahaa ee ku wadeen ee ku waday dowladda kenya maxaad wax war ka haysaa daryahan si fiican baan war oga hayaa maxaa yeelay meelahay duqeynayeen waxa weye meesha magaalada ceelcadde oo anagu ama shaksiyan anigu markii horeba aan zero ka bilaabay maaragtay labaatan sano ka hor aan zero ka bilownay inagoo inagoo kooxa xagga waxbarashada maantana gaartay heer maaragtay dee gobolka gedo iyo wax u dhowtoona u ayna ahayn ay la xisaabtamayso magaalooyinkaas maaragtay gobolada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed iyo magaalooyin magaalooyinka caadiga ku yaalo aan magaalo caasimadaha ahayn ayay la tartamaysaa maxaa ku yaalla dhammaan waxbarashadii oo dhan baa ku yaallo adeegyada hoose waa meel aan dawlad lahayn oo xagga caafimaadka aada buu liitaa xagga maar biyuhu oo keebaysan yihiin marka meeshii duqeynaya meeshaas wey waxaadna ogaataan magaalada ceelcadde waxay ka badbaaday dhammaan wax alla wixii dagaal sokaya waddanka ka dhacayay qof soomaaliya oo si gardaraac loogu dila waxaa ugu horreeyey diyaaradihii kenyaatiga aha ee duqeynaya ugu horreeyey oo saddex qof ku dilay marka waxaa weeye magaalo noocaasay ahayd markay yimaadeen afar kilom laba kilomitr meel u jirbay degeen u jirtay degeen waxaad ogaataa ciidamadaas laba kilomitr bay degeen magaalada biyaheeda baad bay ku cabahayeen wax ay magaaladaas cabsi meel kasta xad madfac bay u garaacayeen waxaana lagu sheegay magaalo nabad ilaalin intay joogeenna waxa weeye cabsi iyo dhibaata ka jirtay waxaad ogaataa boqolaal milyan ayay international communityga ku bixiyeen ciidamadaas inay ceelcadde nabadda ka qaadaan oo burburiyaan aniga walaalkay laba guri baa kaga gubatay weerarka u horreeyay ay soo qaadayeen waxaa marka waxaas waxaa weye international communitygu waxaa loogu sheekaynayaa in ceelcadde horumar la gaarsiinaya halka la baabaashay oo dadkii iyo dunyadiiba eber laga dhigay marka waxyaabaha noocaas oo waa kiis keliya magaalada la yidhaahdo aniga halkan waxaan ka diyaarinay oo naloo yimid jaamacadda ku taalo maxaan ku rahdaa beledweyne oo aan dhisnay dhismaheeda aan ka qayb qaadanay amhara degan ilaa iyo intaasna amhara degan jaamacaddii kale oo ku taalay meesha la yidhaahdo kismaayo kenyati baa degan meel kasta oo adeegii bulshada meel kastoo ahayd bay ciidamadan degayaan ama jaamacad ha haato ama iskuul ha haato ama ciid ha haato lix sana toban sanay degan yihiin waaya idris waynu ognahay in dalka la goobagoobeeyey haddana waxaynu ognahay inuu dalku isku diyaarinayo doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaynu ognahay in nidaamka four pointy five dalku dib ugu noqday oo la rabay inuu dalku uusan dib ugu noqon waxaa kaloo jirta in maamulka puntland uu ahaa maamulkii ugu dambeeyey firigfirigta ku hayay ee diidanaama nidaamkasi in ay ku dhacdo doorashadu balse haatan ay noqotay maaragtay arrin lama filaan ah marka adigu seed u aragtaa wararka ugu dambeeyey naga soo gaarayay deegaanadaas puntland iyo iyo doorashooyinka lagu qabanayaba nidaamkan waxaan four boy five fiveka waxaa weeye waa divide and rule oo waxa weeye waa nooc ka mid a gumaysiga soomaaliya lagu hayo ee baaxsoon weeye oo loogu talagalay dad aan qualifier dad aan ahayn maaragtay aan ku ku filnayn ama aan awood u lahay inay buuxiyaan jagooda markaa loo baahan yahay in la keeno oo ethoobiyaanku ay soo iskangareeyaan oo international communitygu ay soo iskangareeyaan ayaga oo laleeyahay four point five qofkaas wuxuu ka yimid qabiilkaas waa wax maaragtay waddanka soomaaliya lagu burburiyey laguna baaba'saday weye oo lagu maaragtay eber looga dhigay oo lagu xalaalaystay dhulkii soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliyeed iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed marka sidaas horta waxaan four point five ku xaaraan ku ahaa xaaraanna ku yahay dadka ku qaraabanhayana waxaa weeye waa dad damiir laawayaal ah oo international communitygu maaragtay ay naasmuujinayaan oo mafia wey marka intaa laga soo tago haddii four pointy five laga tago iyo haddii degmo lagu soo xulo horta midna shacabka soomaaliyeed wax u badanayo haba yaraatee ma jirto maxaa yeelay ma jirto wax constitution ah oo macno leh oo ilaalinahayo xaquuqdii iyo karaamadii shacabka soomaaliya ilaalinaya ma jirto meel walbaba ciidamadii ajanabiga ahayd baa joogo siyaasadii ajanabiga ahayd ee four pointy fiveka ku naaxday ayaa meel walbaba joogta marka haddii la helahayo dad maaragtay wanaagsan oo hab nooc kale ah ku yimaado oo markaa bilaabo ka bilaabo de zero ebr ka bilaabo oo markaa isku daya inay soomaaliya maaragtay badbaadiyaan wa wax wa wax loo baahnaan lahaa laakiin waxaan u arkaa haddii four pointy five laga baxo oo xaaraanta ah iyo haddii nadaam degmo lagu qaybsado ama gobol lagu qaybsado oo ay ku yimaadaan hataa in ayna imaanaynin wax maaragtay cadaalada doorashana warkeeda iska daa waxaa laga yaabaa xataa maaragtay maamulka maaragtay waqooyi bari xataa kama dhici karto oo hadda kahor waad ogeed kuraasyadii iyo iyo waraaqihii gaalkacyo waa lagu baabaashay mida kale de gaalkacyoo kalete laba maamul goboleed hal magaala marka waxani waxaa weeye waxay u baahan tahay xaqiiqatan dad soomaali ah oo damiir leh oo maaragtay aan jaga rabin oo aan lacag rabin oo aan magac rabin oo magac meesha maba yaalla dadkaan baaba-ay magac waxaad ka helisban baa loo baahan yahay u istaaga arrinta soomaaliya oo dadkan iyo international communityga ku naaxay soomaaliya bahalaha wax ka qabtaa loo baahan yahay marka four point five na warkiisa iska badaaday hadda waxaa weeye wax la wax la sheega maaha waa waayahay waxaanu ka warhaynaa in ururada bulshada noocyadooda kala duwan isimada madax dhaqameedka ah ee u taliya deegaanadan awoodda badana ku leh maamulka iyo dhammaanba shacabka guud ahaan in ay kasoo horjeedaan ama ay diideen si cadna u sheegay inaysan ku qanacsanayn nidaamka four point five-ka waxaan ka hadlaya waa maamulka puntland balse la yidhi fad ama fadin waa lagu fadsiinaya marka maxaad wax wara ka haysaa arrinta iyada de warka laga haya waxa weye puntland waxani waxa weye waa waa runtii de wax badan oo meesha ka jiro oo maaragtay ma jiraan maxaa yeelay qof maanta u haysto in dad qofka wax diidan oo cadaalad uu doonahayo ma jirto waxa weye qof walba wuxuu haysaa seed wax ku badsataa seed maaragtay adiga midda kale haddii maanta maamulka laba okay boqol maamulka oo- puntland maamulka puntland ma kula tahay in uu markii horeba ogaa raallina ka ahaa nidaamka four point five-ka oo u been guurayay shacabkiisa waa saas weeye midda kalena ma- waxaan tiri in- waxaan inay maafiya meesha ka jirta waxaa kuga abdaa Eh, dadkii ay dirsadeen oo ay u darsadeen federaalka u dirsadeen puntland ma aqoonsan way inkireen ayagaa bafiir u fiirso waxa weeye way inkirsan yihiin kuwa cid walba way inkirsan tahay marka dowladda federaalka iyo baarlamaanka federaalka meesha jooga puntland ma aqoonsana macnaha wax dadka waxaa loo baahan yahay hadday timaado nidaam hadduu yimaado in looga hadlo federaalka maxaa yeelay puntland wakiil baa u joogo cid walba meesha wakiil baa u joogta laakiin wakiil wakiil ay waxaa weeye handicap ah oo curyaan ah oo meel fadhiya hotel iska deganan waayo marka haddii hadda puntland ay soo dirsato waa nidaamka maamulka gobo ee gobo degmada lagu soo diro oo xagga ay tagaan xataa way inkiraysaa marka waxaa weeye waa been been lagu dhuftay wey cadaalad ma doonayaan kuwa xamar joogayna de waa kuwa maafiya ah oo iyaguna maafiya kala way marka waxaa loo baahan yahay dad waxaan ka madax bannaan oo soomaalida u damqanayo oo cizii raba inay ku noolaadaan oo danta soomaaliya ka damqana inay meesha yimaadaan aan doonaynin maaragtay inay wax boobaan ama wax dhacaan ama maxaan ku rahaa dad eh, intay soo xushaan ay keensadaan meel inay markaa cod ku raadiyaan oo lacag iyo laaluush iyo bakti kala qaataan marka taarka macna mase marka waxaa weeye meeshani waxa weeye waa meel fashilantay oo dareenki da- dadnimadii ka tagtay oo xaqiiqatan waxaa weeye sharaf iyo dadnimo iyo waxoo dhan way kala tageen marka waxaa weeye yeena inku beer la halsan Eh, maaragtay cabdiweli gaas cid- ciduu beer la hawsana waa la og yahay in cadaalad doonaya maahan xasan sheekhna waa aragtaan haddii asagana warkiisa daa shariif sakiin waa aragtaan warkiisa daa axmed madoobe waa sidoo kale marka waxaa weeye kulligoodba marka hore xaaraan bay ku yimaadeen xaaraan bay ku joogaan waxay doonayaanna waa xaaraan marka waxaa loo baahan yahay dad soomaali ah oo qabiilkan dadka madaxa maray inta ka xoroobo soomaaliya waa la yaqaanaa waxay ahaan jirtay iyo dadkii hogaamin jiray iyo karaamadooda iyo say shacabka u maaragtay waa la yaqaanaa in dan soomaaliyeed la raacsho oo oo jiifka laga kaco fadhiga laga kaco la- maaragtay la yidhi puntlandba xaggay diiday iyo xagga magaciisa diiday waxaan maaragtay candarabaqashka inta laga tago in la yidhaahdo soomaaliya soomaali baa le oo maaragtay eh, cizi iyo sharaf la raadsho oo waxa kan international community-ga oo maafiyada laga xoroobo oo Waa- maaragtay loo xoroobo waa hagaag waa hagaag dadka Soomaaliya idris loo- oo haweenka isimada puntland cabdulaahi ciid waxa uu u sheegay madashan xalayto in loo hanjabay oo uu hanjabay ama si hanjabaada uu ula hadlay ergeygan gaarka ah michael keith la yidhahda hadda loo soo magacaabay eh, soomaaliya Eh, hadda waxaad ii sheegtay inay hogaamiyaasha eh, maamul goboleedadu ay maaragtay aysan daacad ka ahayn miyaysan ahayn in iyaga laftigooda la qasbayo oo oo oo oo la leeyahay mucaawimadii wixii la siin jiraan in laga jaraa haddii kale waxa rabna yeela Eh, miyaysan u muuqanin oo ay la- ay- ay- ay- oo aysan ka madax banaanayn eh, international community-ga madaxda gobolada laftigooda de adiga si ay kuula muuqataa nin oday dhaqameeda oo oo gobollo dhan codkooda ku hadlaya nin ajinabi ah oo maaragtay eh, eh, weliba cadaan ah oo weliba reer yurub ah inuu inta soomaaliya yimaado u hanjabo arrintaa marka dadka soomaaliyeed xaggay dhigayaan marka macnaha mucjisada jirto waa taas waaye oo dadku u dareemaa inay tahay waxani wax caadi ah oo la sahlado xaqiiqatan waxaa waaye waa waa waa wax dhaco oo insaan dulka dushiisa ka dhaco oo soomaaliya ka dhaco wixii ugu khatarsanaa waayo see buu u dhihi karaa asaga oo la og yahay inuu soomaaliya kala qeybshay oo ingiriis weliba ka soo jeedo oo gumaysi ah oo waddankanaga kala qeybshay inuu haddana inta waddanka yimaado uu maaragtay u hanjabo oday dhaqameedyada soomaalida oday dhaqameedyada inta u hanjabo soomaalidu u aragto qaar yidhaahdaan waa loo hanjabay oo runtaa loo sheegay waxaa la qoro hadda marka dadka soomaalida ee rajada laga sugaya waa dad noocaasa waayo idriiso hadda waxaad eedaysay oo tiri in ragga maamul goboleed madaxda maamul goboleedadu daacad maahan baa tiri laakiin dad dadkaa madaxa u ah soo gartood maaha marka in ay maaragtay si alaal sidii ay kursigooda ku ilaashi karaan naftoodana ku ilaashi karaan inay yeelaan miyaysan xaq u lahayn marka may ad- arrinta waa wixii waa arrintaan rabay baad yaad ka hadashay ood ii qiraysaa waxaan ka wadaa nimanka kan waxba lagama sugayo waxaan laga sugayn waa niman la haystayaal ah waay marka dadka soomaaliyeed waa inay raajaan eh, waddo kale oo ummad oo ummaddii soomaaliyeed dalkii soomaaliya lagu badbaadinayo oo ka madax bannaan nimankan la haystayaasha ah iyo nimankan wax haysto ninkan ani magaciisa ma aqaana la yidhi ergiga jaamcadda qurumaha ka dhexaysa ka socdaa jaamcadda qurumaha ka dhexaysa waa urur horta waa urur dad ay samaysteen oo wadamo ay samaysteen waay soomaaliyana xubin bay ka tahay marka inayna xukumaan xaq ooma leh marka dadka aqbalay inay xukumaan bay ka mid yihiin marka marka waxa la isku haysta waxa weeye waa waxyaabo hoose oo maaragtay aada u liitay isku haystaan ee ma ahan iskuma haystaan maslaxad soomaaliyeed waxay aqbaleen in la xukumo oo ninka erdayga ah la sheegayo uu xukumo oo uu guumaysto oo soomaaliya uu dullaysto ayay xukumeen sidaa darteed nimankaa waxba lagama raadsan karo danna lagama raadin karo ninkan marka bahalka ah ee horarka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka socdo ee waddanka soomaaliya xukumo ee xaaraanta ku xukumo dad soomaaliyeed oo la yidhaahdo maya ma xukumaysid dalkan xaaraan baad ku xukumaysaa xaaraantaad ku xukumaysana way dhammaatay in la yidhaahdaa la rabo. Anaana Yaa ka warrama.
odhanaya, yaa Qof odhanaya, Soomaali ah oo Idrisow.
dhihi kara ma jiro sidaa Ha- eh, en, ya haddaba qurba joogta ka waran iyagu qurba joogtu waxa weeye de waa kuwa wadanka qurba joog dee fiiri lama dhihi karo qurba joog baa wanaagsan oo abiyus baraa u bixiya niman waxaa jira qurba joog ah oo maafiya ah oo wadankii eh, eh, gatay oo nimankan afsoo eh, maaragtay ajnabiga ah u- u- eh, u ah maaragtay eh, eh, turjubaan u ah oo wax walba wa- u- u- u- u- u xalaalaynayo oo intaa keliya ku qancay oo maafiya oo halkaa markay joogeenna waxaa waaye waxay ahaayeen eh, waxaan la yidhaahdo eh, eh, eh, single mother iyo single father ay ahaayeen oo jaadka cuni jiray oo jaadka yurub laga joojiyey iyo khamrigii eh, jaadkii laga joojiyey oo mu- soomaaliya jaad u raadsaday oo loogu daray la yidhi adinkaaba madaxkaa four point five lagu keenay ayaa meesha jooga marka waxaa weeye qof qofku muxuu yahay waaye ma khaa'in baa tahay mase qof wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed u danqanayaa tahay waaye waa hagaag gebagabadii iyo gunaanadka halka aad naga dhagaysanaysaan waa madasha lixdanka madasha faaqidaada falanqaynta siyaasadda soomaaliya oo uu maanta marti noogu yahay aqoon-yahan idris xasan faarax oo aanu ka wareysanayno arrimaha soomaaliya siiba doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo weliba shirarkii u dambeeyey ee lagu riixayay inay ka dhacdo doorasho ku salaysan four forty five ee soomaaliya sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idris maxaad leedahay dadka u damqanaya ama u diirnaxaya sidaadoo kale soomaaliya maxaa la gudboon waxaa la gudboon inay hurdada ka kacaan qofka bini aadamka waxaanu leenahay qori ma wadano ma aqbalayno in maaragtay dagaalka waxaa ugu wanaagsan dagaalka maaragtay dadku hadday yidhaahdeen maya waxa waaye waa maya waay waxaan ugu baaqayaa inay hurdada ka kaxaan inay dulliga iska qaadaan inay maaragtay reeryada gumaysiga iska tuuraan inay dhulkooda u istaagaan inay dadkooda u istaagaan inay karaamadii soomaaliya raadiyaan inay maaragtay ayna ku qancin maaragtay jago yar iyo maxaa ku waad kaga socotaan odayaashii la isu keenay ee sideedda boqol ahaa oo aan ingiriis ku hadlaynin waxaa la yidhi eh, dastuurkan lasoo qoray waxna kama bedeli karta fiiri waa dhawaaqay afku dufan ley wey meel baa la isugu keenay waa lasoo afduubay eh, oday dhaqameed beenaha lasoo sameeyey kadibna meel baa layku xaraystay wax walbaba waa laga saxiixay intaasna waxaa la yidhi lacag baa idin qaadanaysa mar kadibna waa la kala dira hadda waxa soo socdana waa wixii oo kale oo oo shan sano oo soo socda war nimankan soomaaliya rajo kama rabaan waxay rabaan soomaaliya inay ku wareejiyaan kenya iyo etoobiya hadafka loo- idris maxaa la gudboon dadka qurba joogta ama dadka aan haddeer ilaa soomaaliya aanan ka hadlin ama arka waxa ka socda soomaaliya maxaa la gudboon ugu dambayn waxaan leeyahay hurdada ka kaca waddankiina yaad ku hadlaynaysaan yaad sugaysaan waxaad aragtaan maalin walba waddankii uu kasii xumaanaya hurdada ka kaca oo waxaan ku dhahdaa qofka waxaa weeye hadduu aamuso waxaa weeye wuu aqbalay wixii buu aqbalay qof kastoo aamuso waxaad aqbashay masiibada soomaaliya ka socoto amaa inaad aqbalsan tahay ama inaad tidhaahdo maya oo codkaada la maqlo qof kasta waxaa loo baahan yahay codkiisa in la maqlo waxa uu ka qabo ra'yiga uu ka qabo meesha soomaaliya masiibada soomaaliya looma dadkeeni waa baaba'ay waa waa halaagsanay waa la dhumiyey maxaan ku idhahdaa layntoodaa lagu lagu naaxaa maxaan ku idhahdaa burburintoodaa lagu lagu hodmaa lacag baa laga samaystaa dhiigooda waxaa weeye dhiig doofaar xataa waa ka liitaa wax walba oo iyaga lagu sameeyo waxba ma ahan haddii la gubo haddii la dhaco haddii sun lagu shubo haddii cirka laga duqeeyo haddii magaaladooda maaragtay laga barakiciyo wax ilaahay abuurtay oo xaquuqa oo soomaalidu ay leedahay lama arko badday ku dhammaadeen berigana ku dhammaadeen waddankoodii waa la qaatay kenya oo ugu xumayd baa xataa dhulkanadii qaadatay baddanadii qaadatay etoobiya dhulkao dhan ba wada iska wada qaadatay waxa lagu caawinaya waxaa weye reer galbeed baa caawinayo reer galbeedku waa kuwiina guumaysan jiray waa kuwii dhulkeena shanta u qaybiyey wax ilaahay abuurtay oo rajo ah oo aan ka sugayna lama arko qof walowba mar buu dhimanaya argagixiso ma nihin ma taageerayno reer galbeed ma necdin ma nacayno waa dad insaan ah waxa weeye hadday waddankanaga ganacsi iyo adduun rabaan waddankanaga annaga inay noo daba fadhiistaan baa loo baahan yahay inay ayagu wadaanta darsadaan ma ahan oo annagu aan u daba fadhiisana ma ahan waxa weeye waddankanaga ma yaqaanaan dadkanaga ma yaqaanaan way dullaysteen qof walowna waa inuu hordada ka kacaa qabiilkan inbaabaashay oo in halaagayna haddiina ka tegin waxa weeye oodna ka bixin oo qabiilka idna ku gaaloobin oodna ku kufrimin waxa weye noolaan maysaan ciddina maaha inaad shar shaar inta soo qaadato new york marto ama london marto ciddi maahan asalkaada waa soomaali amxaa xun baa ku gumaysanayo dhulkaadii qaatay dadkaadii qaatay ka kac hurdadaan ku leeyahay haddii kale dulligaasaad ku dhimanaysa aakharana waa meeshaad marto dadka ducufadaa ilaahay meel xun buu aakharana ugu yabooha waxa weeye ka kaca hurdadaan leeyahay haddaad haddaad wax maqlaysaan waa hagaag intaas waxaan kusoo gabagabaynay waraysigii aanu la yeelanay aqoon-yahan idris xasan faarax mahad gaara madaxda maamulka madasha sigisti siiba siyaad iyo faleebo anigoo ah xuseen fiin oo idinla socodsiinayey waraysigan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad gelyo